wararka ka imanaya gobollada dhexe soomaaliya ayaa sheegaya in deegaanada qaarkood uu ka dilaacay cudurka jadeecadu agaasimaha cisbitaalka magaalada cadaad ee gobolka galguduud maxamed cumar yuusuf ayaa sheegay in dad boqol koru dhaaf ayaa ay la ildaran yihiin xanuunka jadeecada wariyaha v o eda cabdilwaaxid macalin isaaq ayaa guddoomiye maxamed cumar arrintaasi ka wareysay cabdi waad waa mahadsan tahay runtii dad fara badan oo cudurka jadeecada usoo ildaray cisbitaalka la keenay waktiyadii ugu dambeysay boqol iyo konton iyo laba qofood ayaa bishaan hadda lagu guda jiro february cudurka uu soo rito cisbitaalka darteed loo keenay dabcan dad badan oo cisbitaalka la keenay wuu jiraa hal qof oo sabab ugu ahaa cudurkaas aasumana wuu jiraa dadkaas ka dhintay in badan oo kamid ah carruur waaye toddobaatan iyo afar qof waa carruur shan sana ka yar inta kalena waa carruur shan sana ka weyn iyo dad kale waayeen ay isugu jiraan oo inta kale oo soar toddobaatan iyo goolika isugu jiraan jadeecadu marba mar ka dambeysay way soo darsanaysa sanadkan soo bilaabdana mar mar ka dambeysay way soo gadanaysay laakiin hadda bishan waxaan moodaa inay aada u fara badanto bilaha ugu fara badnaysay agaasina maxay tahay sababta xilligan ee dadku xanuunkan uu usoo ridanayo oo deg dega ah waxay u badan tahay ayaa la dhihi karaa dadku badanaa waa dad iska reemihiia u badan yihiin talaalka jadeecada si fiican uma qaataan sidoo kale waxaa jirtay xiliyo dhaweed oo aada u kala go'o talaalka jadeecada uu kala go'o oo wakti dhowr dhowr koo bilood oo aan la helin talaalkaa jiray dabcan sabab uu noqon karaa sidoo kale meelaha badanaa hadda cudurka uu ka imaanayo waxay u badan yihiin tuulooyin aan markii hore talaalka la geyn jirin sidoo kale waxaan u malaynayaa kambeynadii talaalka oo socon jira oo meelaha lagu tegi jiray waayahan ma aynan dhicinin waxaa kaloo loo aanayn karaa dadka soomaalida inteeda badan talaalka uma dhega nugla oo kama faa'iidaystaan sidii u jiro taasi sababa u noqon kartaa waxaa kaloo la dhihi karaa soomaalida markii qofku ku dhaca cudurka oo kale cudurrada faafaa ma maqlaan inay ka fogaadaan oo kala fogaadaan oo mataqaana carruurta ama dugsiyada laga celsho carruurta qabta ama ay dugsiyada la kala fasaxo ama meelihii kale oo darisyada ama carruurta kale isku imaan jira la kala xadida marka sababahaasa loo eray
tirada hadda aad ii sheegtay ee boqol iyo konton iyo labada waa tiro aada u fara badan isbitaalka degmada cadaado bukaanadan faraha badan leh ma haystaa tasiilaadkii uu ku qaabili lahaa runtii tafsiilaadkii lagu qaadi lahaa aad bay u yar yihiin cisbitaalka qayb yara waxaa jirtaan ugu talagalno isolation ama dadka lagu karantiino cudurrada faafa qabo qaybtiisa kasoo batayna hadda waxay noqotay qaybo badan oo kale dadka in loo faarisiyo sidoo kale waxyaalihii lagu dabiibi lahaa sidii dawooyinka qalasiyaasha ahaa dawooyinka mataqaana xuu ahaa sareebooyinka iyo kalmidoonaa ku jira waxyaalihii dawooyinka lagu daweyn lahaa sidoo kale ma jirto waxaa in badan oo kala dhacda carruurta nuucan oo kala ah dadka qoysaska nuucan oo kala qoysaska noocan nafaqa darraana dad aada danyar baa ku jira oo dadkaas danta yarta waxaa laga yaabaa in ay keeni waayeen haddii ay keenana meesha de wax ay ku cuni lahaayeen ay ku badbaadi lahayn ku sarfaargaroobi lahayn ku nolaan lahayn ay weeraan marka culayskinaasoo badan oo waxaana ugu daran dawooyinkii fiicnaa ee qalasiyaasha lagu daweynaa dadkaas communication uu ka yimid oo dabcan marka hore shareecadu waxay keentaa waxa lahaa communication communication in badan kamid waxay u baahan dawooyin qalasiyaa oo fiican wasiiyo dawooyinkaasna aad bayna ugu liitaan bukaanadan halka ugu badan ee hadda ay ka yimaadeen ma magaalooyinka gudahooda mise waa dhinaca miyiga tuulooyin badan ee dhanka miyiga ah ayaa ugu fara badan tuulooyinkaas waxaa kamid a biyo guduud booda dhaware biyo sonfar meel bogdowaag galaande magaalada cadaada gudaheedana dad badan baa ka yimid ugu dambayntii maxaa dadka ugu baaqi lahayd agasim dadku waxaan ugu baaqayaa dadku intii dabcan xanuunka ugu dhacay dadka xanuunka qaba waxaa muhiima in laga joojiyo meelaha dadku isugu yimaado sidoo kalena hadda caruuraha meelaha ama iskuullada ama dugsiyada inta hawshan jirto kale kala fasaxo caruurta laga celiyo caruuraha qaba guryaha lagu xanaaneeyo caruuraha kale aan rabina hadda laga ilaasho caruurta kale sidoo kale dadka qaba intuusan cudurku xumaan oo communication ama mataqaana waxyaala kale culaysyo kale aysan imaanin xarumaha caafimaadka la keeno si si loo daydo lagu hortago inay waxyaala kale oo cudurkiisa kusii noqdo uu sii dhasho
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha cisbitaalka magaalada cadaado ee gobolka galguduud maxamed cumar yuusuf waxa uu waramayey wariyahayga gobolada dhexe ee soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington